أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أما bعd waxaan sugaynaa تfsiru suraة الmuؤminuun casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sideetanaad ee suuradda ka mid ah casharkii noo soo dembeeyey wuxuu ku saabsanaa tilmaamaha alla subxaanahu watacaala uu leeyahay oo uu ku mutaystay in isaga la caabudo awooddiisuna ay keenayso inuu dadka maadaama uu isagu maamulayo abuurayna soo celintoodu inay u fududdahay oo aynan wax dhib alla ku hayaana aynan jirin ayaa aayaadkan soo socdo alla subxaanahu watacaala uu uga hadlayaa iyo sida ay mushrikiintu u beenin jireen oo ay bacdiga aad oo ula cuslaa iyaga ama aynan ula ahayn wax suurtagal ah sida uunan bacdigii ula ahayn haddana laakiin xujajka iyo dooda markay timaado iyagii markaa yacnii wuxoodii meel cidlaha lagu dirayo waxaan shubahda iyo shaydaanka uu markaa qalbigooda geliyey qaala tacaala alla wuxuu yidhi wahuwa alle isagu alladii allihii weeyaan yuxyii noolaynayo wayumiitu waa kan dilayo walahu walilaahi alla unbuu usugnaaday ikhtilaafu lleyli habeenka iskhilaafkiisa iyo wanahaari maalinka habeenka iyo maalinka isdhaafdhaafayana isaga ayaa tadbiirkiisa iyo maamulkiisa iska leh afalaa tacqiluuna miyaydnan caqli lahayn oo aydnan waxgaranaynin xujadaa markii sidaa wax loo tusaaleeyey ayaa warkoodii sidan buu noqday bal ee inay waxgartaan iskaba daaye qaaluu waxay yidhaahdeen mithla maa kii oo kale ayay yidhaahdeen qaala uu yidhi al-waluuna kuwii horreeyey wixii ay dhaheen oo kale ayay dhaheen iyaguna qaaluu waxay yidhaahdeen a-idaa haddii mitnaa aan dhimanno wa kunnaa aan ahaano turaaban ciid iyo wacidaaman lafo a-inaa annagu lamabcuuhuuna kuwa lasoo bixinaya miyaanu nahay sidaa bay dhaheen laqad wallaahi baan ku dhaarannay qad xaqiiqe ahe wacidnaa waa naloo yaboohay naxnu innaga iyo wa aabaa-unaa aabbayaalkeenba haadaa kan ayaa naloo yaboohay min qablu min qablinaa inaga horteen in haadaa maa haadaa kan ma ahan ilaa asaatiiru lwaliina dadkii hore khuraafaadkii ay qoreen oo ay markaa sheeko xariirtoodii hore mooyaane wax kale ma ahan sidaa bay dhaheen bal ee inay waxgartaan iskaba daayey qaaluu waxay yidhaahdeen mithla maa kii oo kale ayay yidhaahdeen qaala alwaluuna kuwii hore ay dhaheen yacnii kufaartii hore wixii ay yidhaahdeen unbay iyaguna meesha soo dhigeen kuwii hore maxay dhaheen kuwanse maxay yidhaahdeen qaaluu waxay dhaheen a-idaa haddii kuna midnaa aan dhimanno haddii aan dhimanno wa kunnaa aan ahaano turaaban ciid aan noqonno wacidaaman iyo lafa burburay aan noqonno a inaa inaga lamabcuuhuuna kuwa lasoo bixinaya miyaan nahay oo qiyaamihii marka halkaa la keenaya miyaan inagu nahay saabay dhaheen laqad wallaahi baan ku dhaarannay qad xaqiiqe ahe wacidnaa waa naloo yaboohay naxnu inaga iyo wa aabaa-unaa aabbayaalkeen kuwa hadda nool yacnii innaga iyo aabbayaalkeenna dhow ee inaga nala nool hadda waa naloo yaboohay haadaa kan yaa yacnii naloo yaboohay inaga laqad wallaahi baan ku dhaarannay qad xaqiiqehe wacidnaa waa naloo yaboohay naxnu annaga iyo wa aabaa-unaa aabbayaalkeen waa ajdaaddii bay sheegayaan awoyaalkii kuwa dhow maaha haadaa kan ayaa naloo yaboohay oo in laysa soo bixin doona ah min qablu min qablinaa inaga horteen baa aabbayaalkeen loo yaboohay saasay ka dhigan tahay marka ayb marka inagii haddaa naloo yaboohayaa aakhiraa jirtaa nala leeyahay oo la idinsoo bixin doonaa aabbayaalkeennii horena annaga horteen ayaa waxaan loo sheegay oo loo yaboohay wax xaqiiqana ma hayno oo aakhiradii waa tan ma leh nacam aabbayaalkeen waa loo rusul baa u hormartay rusul kuwa marka iyagu dhahaya rusul baan nahay ayaa sidaa ku yidhi innagii baa haddana kuwa rusul baan nahay dhahayaa sidii nagu dhahayaan waxna ma aragno oo aakhiradii iyo waxba ma leh doqonnimada marka bal fiiri haysato macnuhu marka waxay tahay min qablu ay min qablina innaga horteen baa awoowayaalkeen loo sheegay ey wacadda aabaa'anaa aabbayaalkeen waxaa u yaboohay oo u sheegay qowmun qolo dakaruu sheegeen annahum rusulun inay rusul yihiin annahum rusulullaahi alla rusushiisa inay yihiin sheegeen falam tura lahu xaqiiqatun wax xaqiiqaan looma arkin arrinkaas yacnii aakhiradii may timaado waaba tanbe maba haynay leeyihiin iyagii marka ilaahay subxaanahu watacaala aakhirada soo isaga waqti uma laha dhimashada iyo nooleynta la nooleynaya iyo maamulka alla ay ku dhex jiraan miyaanay fiirin karin ma ilaahay bacthi baa la dhib badan soo ma arkayaan iyagii in alla uu abuurayo oo uu maamulayo allihii marka cadam iyo meel ebera ka abuuray miyaan iyaga soo bixin karin maxay u qariibsanayaan oo ay ula yaabayaan arrintan bacdiga marka laga hadlo ayb in haadaa waxay yidhaahdeen maa haadaakan maahan ilaa asaatiiru lwaliina dadkii hore iyo kuwii hore sheeko xiriirtii ay qorqoreen weeyaan un maahay wax kale ma aha sidaa bay dheheen bacigii marka inuu jiraa la tusaa marka qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuun qul waxaa tiraa liman yaa iska leh alardu ardada kumaa iska leh oy u sugnaatay iyada iyo waman duul fiihaa dhulka korkiisa ku sugan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwa wax garanaya haddaad wax garanaysaan sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilaahi allah iska leh xatman sidaasay dhihi doonaanoo arrintaa iyadaa ma inkirayaano way qirsan yihiin waa rubuubiyadii qul waxaa tiraa afalaa tadakaruuna miyaydnan waansamaynin oo cibro qaadanaynin qul waxaa tiraa man waa kuma rabu samaawaati samaawaat rabbigood waa ayo waa kuma asabci samaawaadkii asabci toddobada ahaa wa rabbulcarshi carshiga rabbigii waa ayo oo waa kuma carshigii day alcadiimi weynaanta badnaa sayaquuluuna waxay dhihi doonaan lilaahi allah iska leh qul waxaad tiraahdaa afalaa tattaquun miyaydnan dhowrsanaynin oo ilaahay aydnan ka cabsanaynin amase shirkigan iyo inkaarkan inkiritaankan soo mutuxan miyaydnan ka dhowrsanaynin qul waxaad tiraahdaa man kuma ayaa biyadihi gacantiisu ay ku sugan tahay ay ku jirtaa malakuutu kulli shayin shay walbaa milkigiisa shay walbaa milkigiisa iyo boqor u ahaanshihiisa iyow gacantiisa ku jiraa wa huwa isaguna yujiiru magangelinaya isaga oo xumida iyo waxaa dhibka ah isaga cidduu doono ka magangeliyo walaa yujaaru aan la magangelinaynin calayhi isaga korkiisa aan lagu magangelinaynin oo cidduu isaga xumaan lasoo maago cid ka reebi kartaa oo ka magangelin kartaa xumaan dhibkaasi aanay jirin in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna inaad wax og tihiin ood wax garanaysaan sayaquuluuna waxay dhihi doonaan lilaahi allah iskale taana fa annaa kayfa sidee baa tusxaruuna la idiin sixrayaa waabad qiranaysaanoo waa og tihiine xaggee baa la idinka iilayaa oo la idinka qalloocinayaa intaad waxna fahamsan tihiin haddana aada inkiriyo uun markaa aada la soo mutuxan tihiin saddexdan marka dhowrkan aayadood dee ilaahay subxaanahu watacaalaa rubuubiyadiisa rubuubiya markaan leenahayna macnaheedu waxay tahay waa milki kow khalqi abuuris waa labo tadbiir oo midda saddexaad ah tadbiir maamul yacni waxaa la leeyahay dhulkani cirkan horta yaa iska leh cidina ma dhihi karta annagaa iska leh sababtoo ah nin walbaa cirkan oo jiro ayuu yimid iyo dhulkoo jiro oo laga dul sharqamayo oo laga dul yacni la la dul taagan yahay oo laga shaqaysanayo oo ayuu un yimid qofka nina ma dhihi karaana iska leh cirka iyo dhulka fircoonkii ugu weynaa duqyaanka dhulka cerka anaa iskale waa dhihi waayey qaala fircawn wamaa rabu اlcaalamiin qaala rabu الsamaawaati wاlardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin waa dhihi waayey marka may dhulka cerka anaa wax kule waa dhihi waayey ta labaad marka milkigii halkaasuu maray khalqiga iyo abuurista wax axad dadkan abuuray oo aan allah ahayn miyaa jiro waa may iyaguna isma abuurin waxa ay caabudayaanna waxba maynan abuurin tadbiirka iyo maamulkana cidduu doono ayuu alla dilayaa cidduu doonau noolaynayaa cid kala tashan maayo qofkii baad arkaysaa waxaad jeceshahay baad weynaysaa cidda aad dadka ugu jeceshahay ayaa ilaahay qaadanayaa oofsanayaa cid aa wax aadan rabin ayaa koonkaani markaasi suurtagal noqonayo oo imaanayo yaa maamulkeeda iskale allah subxaanahu wa tacaala marka saddexdaas sifo allaha leh oo rububiyada macnaheeda waayee yaa alla la leh maya waa qiran yihiin soomaa mar haddii aada qirsan tihiin laba shay maxaa u diideysaan marka in ilaahay idinka idinsoo bixin karo awooddii uu idinku abuurayba waa leeyahay mid uu idinku soo saaro miyaanu lahayn taas marka waa ceeb inaad garan weysaan oo aada inkirtaan maadada labaad waxa ay tahay mar hadduu tilmaamaha leeyahay cibaadada maa isaga siisaan u daysaan leanna maxaa yeelay tawxiid arububiya yastalzimu tawxiid aluluhiya ayuu laasimsana laakiin ma keenayo haddaa adugu qirsan tahay in rabbi ku abuuray waxaa u baahan tahay abuuristaas aada qirsan tahay waxay keenaysaa keligiis inaa caabuddo aayadahan marka macnahaas bay tilmaamayaan waxayna aayaduhu tusayaan gaaladu inay rabbi yaqaaneen maxaa yeelay sayaquuluuna lilaahi sayaquuluuna lilaahi iyaga waay waxa dhahaya dadka qaar baa waxay leeyihin beenay sheegayaan meeshaan oo kale been maba lagu sheegaba maxaa yeelay nin maa xujo isku laaziminaya isaga hadday arrintu been tahay ama ay beenba sheegi karaan iyaga wax berri xujo ku noqonayo loo qabsado ma aynan isku laasimiyeen marka been ma aha dayib oo xaqiiqda marka ay qabaan baa sidaas ah laakiin inay rabbi rabbinimo u ogol yihiin ma keenayso inay muslimiin ay yihiin maxaa yeelay muslimnimadu waxay u baahan tahay waa istislaam allahaas ku abuuray inaad keligii u hoggaansanto cid kale aadan cibaadada ula hoggaansamin waayo iyagu marka taasay la-yihiin ayb marka haddii marka aada dhihi lahayd sayaquuluuna lilaahi ilaahay waaba sheegayaani haddana gaalo maxaa loo dhahayaa ee ilaahay ninkii sheegaba muslim miyuu noqonayaa maya ninkii u hoggaansamaa muslim noqdo iyagii marka waxa ay diidan yihiin waa inay rabbi u hoggaansamaan qul waxaa tiraa liman iyow usugnaadayo yaa iskale al-ardu dhulka yaa iska leh iyo waman yaa iskale duul fiihaa ardada korkeeda ahaaday yaa leh in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna inaad wax og tihiin bal haddaad wax og tihiin sheegow sayaquuluuna waxay odhan doonaan oy dhihi doonaan lilaahi allah iska leh alla unbay us ayaa dhul iyo waxa kor saaran allah un iska leh qul waxaa tiraahdaa afalaa tadakaruun miyaydnan waansamaynin marka qul waxaa ku tiraahdaa man waa kuma rabu samaawaati samaawaat rabbigood waa kuma asabci toddobada ah ka rabbiga uah waa kuma kan abuuray maamulayo iska leh wa rabuulcarshi carshiga rabbigii waa kuma alcadiimi carshigii day alcadiimi weyninka badnaa sayaquuluuna waxay dhihi doonaan lilaahi quraa'da oo dhan waxay akhriyeen maacadda marka laga reebo abacamrin waxay akhriyeen lilaahi bay akhriyeen abu camar baa isaga wuxuu akriyey sayaquuluuna allah midda dambena sayaquuluuna allah buu akriyay ta hore tanna sayaquuluuna allah ayb marka maxaa farqiga u dhexeeya sayaquuluuna lilaahida ayaa u baahan tafsiir u baahan maxaa yeelay su-aashu waa maxay man rabu samaawaati samaawaadka rabbigood waa ayo ayaa lagu yidhi jawaabta caadigaa waxay keenaysaa in la dhaho allah lilaahi laakiin laamtan maxay noqonay marka samaawaadka yaa u rabbi ah ilaahay baa iskale waayo lilaahi macnaheeda nacam haddii laamku aan ka dhigno macno aan u yeelno laamulmilkiya aan ka dhigno macnuhu marka allah iskale jawaabtuna yaa su-aashuna yaa iskale ma ahayned waa aya waay rabbigood yaa iskale ma ahayn marka culimada waxay leeyihiin waa usluub carabi ah oo ashcaartoodana waa ku yimid badanaa qofkii baad waxaad leedahay man laka yani maalan marka aad tiraahdid yaa waxaan iska leh yacnii addoonkan sayidkiisu waa ayo ayaa la leeyahay lifulaan ayaa la dhahaa marka hebel meeshii laga dhihi lahaa hebel buu u sugnaaday waay macnuhu marka waxay ka dhigan tahay samaawaadka toddobada ar- yacni maamulkooda iyo abuuristooda iyo milkigooda lilaahi bay usugnaatay waay macnaha allah iskale samaawaadkii saas marka tawjiihu saas uu noqonayaa qaar waxay dhahayaan luqawiyiinta laamku waa zaa-ido waayo sayaquuluuna allahu bay ka dhigan tahay laakiin midda macnaha horaa ka fiican amaa qira'at abi camar isaga sayaquuluuna allahu haddii la yidhaha iyada wax ishkaala male man rabu samaawaati samaawaat rabbigood waa ayo allahu waa alle sayaquuluuna waxay dhihi doonaan allahu huwa isagu allahu waa yacni kan iskale rabu samaawaati sabci wa rabu lcarshi lcadiim allahu waaye ayay noqonay marka laakiin masaaxifta waxaa ku qoran lilaahi baa ku qoran ayb oo masaaxif lamsaar marka laga reebo musxafka basra ahlu basra musxafkooda marka laga reebo macna ahaan marka de waa isku mid allah iskale haddii la yidhaahdo iyo waa alleh haddii la yidhahdo waa un isku mid wax macnaa isbedelayaa ma leh afalaa tattaquuna miyaydnan dhowrsanaynin oo aydnan ka dhowrsanaynin shirkiga iyo inkaarkan aada inkiraysaan bacdiga qul waxaa tiraa man waa kuma biyadihi kay gacantiisa ku jirto oy ku sugan tahay malakuutu kulli shayin shay kastaa mulkigiisa malakuut marka ta-du waa lilmubaalaqa facaluut waa mubaalaqada amhilada loo sameeyay ka mid tahay marka malakuut macnaheedu marka waa yacni milkigeeda kulligiisa yaa iskale saasay ka dhigan tahay qul waxaa ku waxaa tiraahdaa man kuma ayaa biyadihi gacantiisu ay ku sugan tahay malakuutu kulli shayin shay dhammaantiis mulki milki mulkigiisa yaa boqortooyo kule wax kasta oo maamulo oo iskale isagu wa huwa isaguna yujiiru wax magangelinayo kan wax magangelinayo waa kuma walaa yujaaru aan la magangelinaynin caleyhi isaga korkiisa aan lagu magangelinaynin wahuwa yujiiru macnaha hore waxaa weeyaan kan wax magan gelinayo oo dhibka iyo sharta ciduu doono ka magan gelinayo ka leexinayo waa ayo walaa yujaaru calayhina isaga ciddii ou shar lasoo doono oo in dhibaata ay ku dhacdo ou qadaro aan laga celi karin walaa yujaaru calayhi cidi wax isaga uu soo maagay shar isaga uu cid la doonay aan laga celi karin isagu laakiin ou cidduu doono wixii uu rabo uu ka celin karo ayb wahuwa yujiiru walaa yujaaru calayhi in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwa marka ad wax og tihiin ee arrinkanada waxaa laga fahmi karaa qof adiga aada jeceshahay ama waalidkii ku dhalay ama ilmihii aada dhashay ama walaalkii kula dhashay marka uu yacni sakaraadka uu saaran yahay adiga waxaad jeclaa lahayd inaad ka celiso geerida haddana waxaad arkaysaa indhahaagii oo soo taagan oo waalidkaayoo naftii laga qaadanayo inaad uun iska caba aada iska ama oyso ama aada murugooto maahee wax kale meeshaa ka qaadi maysid ilaahayna waa ka dhahaya falowlaa in kuntum gayra madiiniin tarjicuunahaa in kuntum saadiqiin haddaan la idin celinaynin idinku waa kaa naftaas baxayso bal qabta oo soo celiya ma celin karno marka ilaahay ciddii oo wax la doono kama celi karna annaga isagu laakiin ciddii ou inuu wax ka celiyaa doono waa ka celinayaa oo cid markaa dhibayso ama wax ku samayn kartaa ma jirto in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna inaad wax garanaysaan oad wax og tihiin sayaquuluuna waxay dhihi doonaan lilaahi alle arrintaa allay u sugnaatay qul waxaa tiraa fa annaa kayfa sideebaa tusxaruuna la idin sixrayaa qofka markaa indhihiisa la sixro waxbuu waxa sida ay yihiin maaha si kale u arkaa marka waxaa la leeyahay see la idin sixray waaba kan idinkaaba qiran haddane bal ataynaahum bilxaqi wa inahum lakaadibuun bal ka guur marka waa idraab intiqaali ah nacam bal iskaba daa oo arrintaa macnaa ka guure ataynaa waxaan ataynaahum waxaanu ula nimid iyaga bilxaqi xaqi baanu ula nimid wa inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal xaq ayaan ula nimide iyagaa beenlowyaal bal ay ataynaa waxaanu ula nimid hum iyaga bilxaqi xaqi baanu ula nimid bisidqi runtii baan ula nimid wa inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal waayo oo waxaan ay ilaahay la wadaajinayaan oo ay cibaadada abbay been ku sheegayaan bacdiga ay inkirayaan beenlowyaal bay ku yihiin ma اtakhada allahu min waladi wama kana macahu min ilahi ida ladahaba kulu ilahi bima khalq walacalaa bacduhm calaa bacd ma اtakhada allahu ilaahay ma yeelanin oo ma samaysanin min waladin ay waladan wax ubad a ma samaysanin alle wamaa kaana ma ahaanin macahu isaga la jirkiisa min ilaahin ay ilaahu min ilaahin ay ilaahun macbuud la jirkiis ma ahaanin ayb low kaanat macahu aalihatun la jirkiis hadday aaliha iyo ilaahyaal ay maciisa ahaan lahaayeen idan markaa ladahaba uu la tegi lahaa kullu ilaahin macbuud kastaa bimaa ayuu la tegi lahaa shaygii khalaqa ou abuuray wixii ou abuurtay ayuu gees u baxsan lahaayo meeshaa ayuu ku maamulan lahaa walacalaa wou qahri lahaayo waa qasbi lahaa bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale dushooday qasbi lahaayeen subxaan allahi ilaahay baa hufan oo ceeb iyo nuqsaan ka hufan camaa kii xaggiisa ayuu ka hufan yahay yasifuuna ay ku sifaynayaan ayb caalimi lgaybi qeybka allaha og ayaa ceeb ka hufan washahaadati iyo waxa joogo allaha ku cilmi leh fatacaalaa wuu sara maray alleh camaa kiibuu ka sara maray xaggiisa yushrikuuna ay alle la wadaajinayaan alla waa ka sara maray aayaddan hore alla subxaanahu watacaala laba shay ayuu ku ibdaalinayaa oo ku burburinayaa shay wuxuu yahay in ilaah kale uu jiro macbuud aan alla ahayn inuu jiro kow shayga labaad waxa uu yahay in ilaahay walad leeyahayna waa lagu burburinayaa waa labo baatil oo ka yimid gaalada oo mar waa maroo marka macbuud aan alla ahayn oo ay la caabudaan oo cibaadada alle ay qeyrkii la wadaajinayaan waxaa la leeyahay may ilaahay wax la wadaago oo cibaadada la leh ma jiro sidaa buu dhahayaa ilaah allah subxaanahu watacaala walad iyo ilmo iyo ubad uu leeyahayna ma leh labadaas xujo markuu alla subxaanahu watacaala labadaa xujo mid kamida buu haddana aada usii ayuu ibdaalinayaa waana midda wax bani aadamka caqligiisa gelaya ayaana uu xujo yani shubhada uu ku burburinayaa alleh labada xujo midda lala dagaala lala dagaalamay halkan lagula dagaalamay oo si toos ah loola dagaalamay waa in ilaahay subxaanahu watacaala maciis ilaah kale uu jiro taasaa markaa la baya aada loola dagaalamayo alla uu yidhi ida ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacalaa bacduhum calaa bacdin amaa midii ahayd ilaahay ilmo ayuu leeyahay gaaladu ay dhahayeen maba laga hadlinba keliya alla wuxuu yidhi ilaahay welad ma samaysanin laakiin iyada si loo ibdaaliyey ama loogu burburiyey meeshan si toos ah sida ta kale loo burburiyey oo kale lama ma leh saa darteed culimadu waxay yidhaahdeen ilaah kale inuunan jirin in la ibdaaliyey ayaa waxaaba ay keenaysaa ilaahay inuusan welad iyo ilmo ilmo inuuna lahayn sababtuna waxay tahay maxaa lagu burburiyey ilaah kale inuu jiro ilaah kale inuu jiro waxaa la yidhi ma jiro waxaana lagu burburiyey haddii macbuud kale jiri lahaa wixiisau gaar u baxsan lahaa waa isdagaali lahaayeen kii xoog bata ayaa markaasi wax maamuli lahaa mar haddii intaa hadda aan la haynin idan ilaah kale oo alla ku haysta ilaahnimadaa ma jiro wana mana jiri karo ilmihii aaway marka ilaahay ilma ma lehda aaw halkaasay ku gowracan tahay sababtoo ah waxay yidhaahdaan ilmuhu aabbahood mulkiga iyo madaxtinimada waa kula dagaalamaan cunuga aabbihii dhalay mulkiga aabihii waa ku daga waa kula dagaalamaan oo fi taariikhna horena waa loo arkay waqtigaana waa la arkaa oo marka uu cunugu soo weynaado aabbuhu boqor yahay ama madax uu yahay ilmuhu waa dhici kartaa inuu isku dayo aabbaha inuu ka takhalluso maamulkii iyo xilkii iyo boqortinimadiina isaga uu la wareego adduunyadana waa ku aragnaa hadda wiilba aabihii oo boqora afgembinaya waa jiraa soo maa odog marka ilmuhu marka damacaa gelayo waa ku qabsana iyada lafteeda marka haddii walacalaa bacduhum calaa bacdin ilmihiina waa u taallaa ilaahay inuusan ilmo lahayn weladna samaysanin waxaa ku tusayo ee ilmaha iyo weladkaabaaba ku qabsa lahay madaxtinimada maadaama aan la haynin taana idan ma ilaahay ilmo male marka culimada marka mufasiriintu halkaas ay mareen marka middan waxa lagu ibdaaliyey baa ta kalena yacni lagu ibdaalinaya marka alla wuxuu yidhi ma takada allaahu alla ma yeelanin oo ma samaysanin min waladin ay waladan mintuwa zaa-ido wax ilmo ah ilaahay ma samaysanin wamaa kaana ma ahanin macahu alla la jirkiisa min ilaahin ay ilaahun wax macbuud ah oo alla la jiro oo la jirkiis ahna ma jiro idan la dahaba marka idan waa jawaab jawaabtu marka aawe waxay jawaabta u ahayd waa maxduuf waa lasoo qadarayaa oo waxaad leedahay low kaanat hadday ahaan lahay lahaayeen low kaanat hadday ahaan lahayd macahu alla la jirkiisa aalihatun ilaahyaal hadday alla la jirkii ahaan lahaayeen idan markaasi la dahaba kullu ilaahin ilaah kastaa wuu la tegi lahaa bimaa wixii khalaqa uu abuuray ilaah kastaa wixii uu abuuray buu la tegi lahaa leanna hadda bani aadamku dhulkan hadda laga taliyay madax madaxtinimada nin walbaa qeyb ou goosana sow maaha qeybtaas marka in laga soo looga loogaga soo xadgudbo ma rabo haddii marka ilaahyo kale ay jiraan ilaahyadaa iyaguna waxay abuurteen bay intay gaar u baxsadaan ayay la tegi lahaayeen mar haddaanay taasi jirin marka ee ma jiraan w walacalaa bacduhum qaarkood wou qasbi lahaa wou ka kormari lahaa calaa bacdin qaarka kaleu ka kormari lahaa waa ka kormari lahaa macnaha waa waa qasbi lahaa waa ismuquunin lahaayeenoo hal baa meesha usoo hari lahaa ee adduunkanoo lagu dagaalamayo cirkan iyo lagu dagaalamayo alla lagu haysta miyaad aragteen maya idan ma jira marka ilaah kale subxaana allahi allah marka ammaan macbuud kaleo xaq lagu caabudi karaa marka waa waa inaan waa inuunan jirin subxaana allahi allah nasahan oo ceeb ka hufan camaa kii xaggiisa ayaa allah uu ka hufan yahay yasifuuna ay sifaynayaan ayuu alla ka hufan yahay caalim lgaybi caalim lgaybi labadaba waa la akriyey caalim lgaybi marka la yidhaha allaahidaa laga bedelayaayo subxaana allahi sooma ahayn caalim lgaybi baa nasahan oo ceeb ka hufan allaha qeybka og washahaadati waxa joogo allaha og shayga xaadirka ah qeyb iyo shaahid waa isugu mid caalimulgaybi marka la yidhaahdana huwa isagu caalimulgaybi waaye iyo washahaadati fatacaalaa wou sara maray alleh camaa kii xaggiisa ayuu ka sara maray yushrikuuna ay ugu shariig yeelayaan alle qul rabbi imaa marka aayaddanna de mid lamidaan soo marnay oo low kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadataa waa dagaalami lahay xuja marka waxaa la yidhaha waa xuja caqliya waay xuja caqliya waayo meeshan haddii ilaah kala jiro waxaa la arki lahaa marka iyagoo ishaysto kuwan aada caabudaysaan samaawaad ayagoo sheeganaya la arki lahaa oo ku dagaalamayo maadaama aan la arkin waa un waxaad idinka un samaysateen qul rabbi imaa turiyanii maa yuucaduuna rabbi falaa tajcalnii fi lqowmi aldaalimiin qul waxaa tiraa rabbi yaa rabbi rabbigayow imaa haddii turiyanii aada i tusto maa waxa yuucaduuna loo yaboohayo kuwan oo cadaab ah rabbi yaa rabbi rabbigayow falaa tajcalnii ha i yeelin aniga fi lqowmi qoladii dhexdooda ha iyeelin aldaalimiina dulmiga falaya shirkiga la yimid ha igu dhex darin oo ha iyeelin dhexdooda qul waxaa tiraa buu alla yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow imaa turiyanii imaa marka waa in iyo maa culimada qaar marka waxay yidhahdeen inta waa shardiya maaduna waa shardiya labadaa shardina waa is adkaynayaanoo ta'kiid baa shardiga loogu celiyey in iyo maa labada shardiya ah jawaabtuna waxaa weeyaan falaa tajcalnii fi lqowmi aldaalimiinada soo socota jawaabu shardiga ayb qur-aankuna xarafkan marka nuxaadda waxay yidhaahdaan imaada ficilka ka dambeeyo nuunu tawkiid in la geliyo ayaa badan oo qaar marka waxay leeyiin waaba qasab in nuunu tawkiid la geliyo siiba weyhi oo kale wuxuu leeyahy way badan tahay in la geliyo laakiin waa laga reebi karaa ayb oo hadda tan oo kale hadda qur-aanku asaga kuma imaaninba imaa ficil ka dambeeyo oo nuunu tawkiid aan wadanin maba ku imaaninba qur-aanka wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fa imaa tarayinna middan hadda waa tanaa oo marka imaa turiyanii mar kastaa nuunu tawkiidku saa unba ula jiraa siiba weyhi laakiin wuxuu leeyahay fii gayri lqur'aan nuunu tawkiidku waa laga tegi karaa ayb qaarkood nuxaaduna may maba laga tegi karay leeyihiin sidan barka ka qul waxaa tiraa rabbi yaa rabbi rabbigayow imaa haddii turiyannii aada i tusto maa waxa yuucaduuna iyaga loo yaboohaya haddaad i tusto rabbi yaa rabbi rabbigayow falaa tajcalnii haddaad i tusto falaa tajcalnii ha iga dhigin fi lqowmi qoladii dhexdooda ha i yeelin aldaalimiina dulmiga falay marka falaa tajcalnii jawaabti jumladii shardiga iyo jumladii jazaha ayaa waxaa loo dhexaysiiyey nido rabbi lianna yaa rabbi waayo moogtahay rabbi yaa rabbi nida baa loo dhexaysiiyey niduhu marka meelo badan inuu iska gala waa u banaa waa banaan tahay wax dhib badan haddii marka waxaa tiraahdaa baa laleeyahy imaa haddii turiyanii aada i tusto maa waxa yuucaduuna loo yaboohayo min alcadaabi ah rabbi yaa rabbi rabbigayow falaa tajcalnii ha iga ha iyeelin aniga fi lqowmi qoladii macooda ha iyeelin ama dhexdooda aldaalimiina dulmiga falay ee shirkiga la yimi wa inaa calaa an nuriyaka maa naciduhum laqaadiruun wa inaa inagu ayuu alla leeyahay laqaadiruuna kuwii karo oo awoodo ayaanu nahay calaa an nuriyaka inaan ku tusno maa waxa naciduhum aan u yaboohayno inaan ku tusno kuwa awoodayaan nahay ayb ee waxaad yeeshaa idfac riix bilatii tii ku riix hiya iyaduba axsanu wanaag wanaagga badnayd ku riix asayi-ata xumida gaalada kaaga imaanayso xaalad wanaagsan ku riix naxnu inagaa aclamu ku ogaal badan bimaa waxa yasifuuna ay sifaynayaani alla wuxuu leeyahy wainaa anagu laqaadiruuna kuwii karaya oo awoodaya ayaan nahay calaa an nuriyaka inaan ku tusno maa waxa naciduhum aan u yaboohayno oo cadaabka ah waana la tusayoo nebiga waaba beder yacni yowmu bedrin ayaa nebiga waxaa la tusay salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi iyagii oo odayaalkoodii la laayay toddobaatan laga dilay toddobaatan gacanta lagu dhigay khizyi iyo hoog iyo dulli baa la tusay markaa nebigu allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waan awoodnaa kuwa awoodaan nahay inaan ku tusno waxaan u yaboohayno mufasiriinta qaarna waxay yidhaahdaan cadaab baa laga wadaa cadaabkaasna hadda ilaahay ma keenin oo wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim bu alla yiri xaalad marka wanaagsan baa la amray marka qofka daacigaa waxaa laga rabaa inuusan isku mashquulinin iyaga dadkan ee kasoo horjeedo dhibaatadooda dhibaatadooda inuu arko adduunyada ku arko inuu isku mashquuliyo ma aha taa ilaahay bay u taallaayo isagaa la xisaabtamaya hadduu doonana cadaab u keenayo hadduu doonana iska daynayo isaga waxaa laga rabaa wixii la faray bis inuu la yimaado intaa bis baa laga rabaa ayb suuratu racdina waa kusoo marno waimaa nuriyanaka ta sidaan oo kale aanu kusoo marnay fainamaa calayka albalaagu wacalayna alxisaab inaga marka xisaab annagay dusheenna tahay adiga fainamaa calayka albalaaq gaarsiin unba adiga lagaa rabaa waimaa nuriyanaka bacd aladii naciduhum ow natawafayanaka fainamaa calayka albalaagu wacalayna alxisaab qofka marka daacigaa ee dee rasuulka sala alla ly slam hawshiisa ee isaga u taagan waxaa laga rabaa marka inuu saa dareensanaado idfac riix bilatii tii ku riix bilkhallati alatii xaaladii yacni khasladii ku riix hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd asayi-ata xumida ku riix xumida maxaa laga wadaa xumida gaalada kaaga imaanayso adiga wax wanaagsan ku riix oo ku caabi waxaa wanaagsan uu ku caabinayo o ku riixayo waa maxay alsafxu ljamiil dhaafitaan wanaagsan markay iyagu cay iyo inkaar iyo ay galaan adigu waxaad yeeshaa tawxiidka un ku aqri ku taqriiri korkooda bacd ahlilcilmi marka mufasiriinta intooda badan waxay leeyihiin aayaddan qabla alqitaal bay ahayd aayatu sayf ayaa lagu nasakhay laakiin ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa wax lagu nasakhay ma lehe nabigu sala allahu alayh waali wasalam isagoo jihaadayo oo dagaalamayo haddana dadka waa la doodi jiro wou qancin jiray oo walaa tujaadilu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan mar kasta waa taagan tahay oo adigiio marka iyadoo jihaadkii la faray haddana marka yacni qofkii yidhaahdo xujo ii keen nebigu seef un kalama hortegaynin dabcan maxaa yeele haddii sidaa la qariro waxay noqonaysaa waxa ay gaalo badan iyo mustashriqiin badan ay diinta ku sheegaan ayaa markaasi waxay noqonaysaaba diintu khatarba u noqonaysaa leanna gaaladu waxay yidhaahdaan islaamku in lagu qanacsan yahay kuma faafine xooguu ku faafay bay dhahaan xaqiiqduna waxay tahay islaamku qofkii lagu dul aqriya waa wuxuu ku qanci kara hadda aayaad baan ka hadda doodan aan soo marnay qaab ayaa waxaa loo taqriirinayay bacdiga iyo tawxiidka caqliga saliimka iyo ma iskeenayaan mase isma keenayaan waa iskeenayaan marka maahan ujeedku aayaadkan marka wa idfac bilatii hiya axsan waa la nasakhay waxaa ujeedku marka waxay tahay in seef inta la qaato la laayo oo dadka uunu qofkii markaa isagoo dhahaya war xujaan rabaa wax ii keena imaqashiiya idhegaysiiya shubhadan baa igu jirtay bal jawaab isiiya maya lagu siin maayo waa lagu dilayaa saas ma aha marka labaduba way isgarab socdeen aljawaab saxiixa ibnu taymiya saasuu ku yiraahdaa iyo saarimulmasluulka iyo kutub fara badan saasaana marka suyuudi laftiisana itqaanku waa ku sheegaa macnahaas oo kale naxnu anaga aclamu ku ogaal badan bimaa waxa yasifuuna ay sifaynayaan waqul rabbi acuudu bika min hamazaati shayaaiini waacuudu bika rabbi an yaxduruun waqul dheh rabbi yaa rabbi rabbigayow acuudu waan magangelayaa bika adaanku magangelayaa min hamazaati shayaaiini shayaadiinta riixitaankooda ayaan ilaahu kaa magangelayaa sidaa dheh wa acuudu waan magangelayaa bika adaanku magangelayaa rabbi yaa rabbi rabbigayow an yaxduruunii inay isoo xaadiraan oo marka aan qur-aanka aqrinayo marka aan cibaadaysanayo inay ii yimaadaan ayaan kaa magangelayaa sidaa ku dheh waqul dheh rabbi yaa rabbi rabbigayow acuudu bika adaanku magangelayaa oo magangal dhowrsanaan xaggaagan ka raadinayaa isticaadadu waa cibaada marka ilaahu adaanku soo magangelayaa min hamazaati shayaaiini shayaadiinta riixitaankoodaan kaa magangelayaa aslu lhamzi waa riixitaanka addafcu waay naam ayb alhamazaatu halkan marka waa la jamciyey marka waa jamcu hamzatin hamzaduna marka waxaa weeyaan riixitaanka addafcatu ka tamratin wa tamaraat sida loo jamciyey oo kale way abu cubayd wuxuu ka wariyey kisaa-i inuu yidhi hamaztuhu lamastuhu lahaztuhu kulli isku wada macno weeyaano idaa dafactahu wa nahartuhu hamaztuhu lamastuhu lahaztuhu nahartuhu intuba waa riixay waayo un macnaheedu macnuhuna waxay tahay shayaadiinta riixidda ay ii riixayaan macaasida xaggeeda inay ii riixaan ayaan ilaahu kaa magan galay calaa qowl ibni cabaas aayadda tafsiirkeeda saas u shayaadiinta waa ku waa riix waa ku riixayaan intay kuu riixayaan macaasida taas baad marka alle ka magangelaysaa xasanulbasri isaga wuxuu yidhi riixitaankooda waa wasaawistooda waa inay i waswaasiyaan mowqifkan marka oo dacwada maxaasaa loo leeyahay qofku markuu dee dacwo gudanayo markuu cibaadeysanayo qur-aan markuu aqrinayo kulli shaydaanku waa soo weerarayaa intaana wuxuu rabaa inuu u riixo dhanka xumida marka waa inuu alla laga magan galaa waqul dheh yaa rabbi rabbi rabbi yaa rabbi rabbigayow acuudu bika acuudu waan magangelayaa bika adaanku magangelayaa min hamazaati shayaaiini shayaadiinta riixitaankoodaan ilaahu kaa magangelayaa wasaawistooda waswaaskooda wa acuudu bika waan ku magangelayaa adaan ku magangelayaa rabbi yaa rabbi rabbigayow an yaxduruunii inay ii yimaadaan fii shayin min umuuri arrin arrimahayga ka mida dhexdiisa saas darteed marka qofku de shaydaanku si uu isaga eriyo mar walbood arrin gelaysid bismi llahi inaa ku bilaawda oo nabigu sala allahu alayh waali wasalama bisinka uu qabsan jiray umuurihiisa muhimka haweentiisa markuu jimaacayo musqusha marka la gelaayo bismi llahi allahuma ini acuudu bika min alqubuti walkhaba'id bismi llahi allahuma janibna shayطaan wajanib shayطaana maa razaqtana ayuu dhahayaa markuu ilmo rabo oo haweentiisii u tegayo cuntada markuu cunayo bismi llaahi buu dhahayaa guriga markuu gelayo bismi llaahi buu dhahayaa bal nebigu wuxuu sheegay sal ll slama qofka gurigiisa markuu gelayo hadduu bismi llaahi ku galo shaydaankii wuxuu leeyahay markaasi laa mabiita laka meela ku hoya tacaawuma haysa cuntada marka loo keeno bismi llaahi markuu yihaahdo laa tacaama laka cunto ma haysatid waa iska tegaya waa quusanaya marka haddii marka cuntadii aadan bisinkii u qabanin waa kula joogaa ee marka aada guriga soo gelaysid haddaadan bisinka u qabanin waa kula joogaa musqushii markaad gelaysid waa kula joogaa haddaadan bisinkii u qabanin haweentii markaad u tegaysid waa kula joogaa haddii aadan bisinkii u qabanin xaalad kasto weysada marka la weysaysanaya bismi illaahi baa lagu bilaabayaa marka maxaa intaa la diidayaa shaydaan inuu umuurahaaga wax ku yeesho marka waa in dikrigu marka muhiim oo aad buu muhiim u yahay in ilaahay la xusuusto oo bisinkaa aada rabbi subxaanahu watacaala ugu xusuusato jaab yani khaalid ibnu lwaliid ayaa nebiga wuxuu uga cawday soo jeed fara badan hurdo la-aan oo arag iyo soo jeed ayuu uga cawday oo wuxuu yidhi soo jeed ayaa dhibaato igu riday rasuul allah markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ducow baray marka uu leeyahay waxaad tidhaahdaa acuudu bikalimaati اllahi اtaamati min غadabihi waciqaabihi wa shari cibaadihi wa min hamazaati shayaaiini waan yaxduruun shayaadiintii markaa riixitaankoodan allow kaa magangelayaa iyo inay isoo xaadiraan oo ay ii yimaadaan umuurahayga dhexdooda ayb waqul dheh rabbi yaa rabbi rabbigayow acuudu bika adaan ku magangelayaa min hamazaati shayaaiini shayaadiinta wasaawistooda iyo waswaaskoodaan kaa magangelayaa riixidooda wa acuudu bika adaan ku magangelayaa rabbi yaa rabbi rabbigayow an yaxduruunii min an yaxduruunii inay isoo xaadiraan umuurahayga ay usoo xaadiraan yaan rabbiyow kaa magangelayaa sidaa dheh xataa idaa jaa axadahum lmowtu qaala rabbi rjicuun xataa idaa goortii jaa-a uu yimaado axadahum midkood uu u yimaado almowtu geeridii ay u timaado ayaa qaala wuxuu dhahayaa rabbi yaa rabbi rabbigayow irjicuuni iceliya ayuu dhahayaa lacallii lacallii acmalu likay acmala saan u sameeyo saalixan camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan fii maa kii dhexdiisa taragtu aan ka aan ka tegay wixii aan dayacay ee aan adduunyadii ku layacay dhexdiisa saan camal wanaagsan ugu samaysto kalaa arrintu sidaa maahana ka joog inahaa ina almusaa'alata weydiintaasi alrajcata ou su-aalayo ou su-aalanayo inahaa iyadu musaa'aladaasi kalimatun waa kelmad waa weer kelmad huwa isagu qaa'iluhaa midkii yiri ou yahay waa hadal ou isagu un iska yiri macnaha wa min waraa'ihim hortooda waxaa ah barzakhun teed ayaa ah teed iyo xijaab ayaa ah ilaa yowmi yubcathuuna maalinta lasoo bixinayo intii ka ah xataa idaa goortii jaa-a uu u yimaado xataada waa iska ibtidaa-iyo waa inkastoo culimada qaar ay haayo ka dhigayaan oo zamakshari iyo qaabkuu ku socdo iyo iyo abuxayaan laftiisa iyo saa uu ka dhigayo haddana marka saaxibu almuxarar alwajiiz ibnu catiya isaga wuxuu leeyahy waa ibtidaa-iya sheekh maxamed alamin ishanqiitina ibtidaa-iyada inay tahay buu rajaxay waa war un markaa bilaabmaya iska ah xataa idaa goortii jaa-a axadu axadahum midkood uu u yimaado almowtu geerida midkood ay u timaado qaala wuxuu dhahayaa rabbi yaa rabbi rabbigayow irjicuuni iceliya irjicuuni waaawuljamaaca ku jiro khidaabku marka yow la khidaabaya allam yow la khidaaba mase malaa-igta laba tafsiir baa ku jirto malaa-igta ruuxda ka qaadayso wuxuu ku dhahayaa iceliya dib iceliya oo yacnii ama malaa-igtiiba haddii aakhiro la joogo ama qabriga lagu jiraba adduunyadii io celiya malaa-igtiibuu sidaa ku dhahayaa tafsiir kale wuxuu leeyahay rabbi irjicuuni waxa ay ka codsanayaan rajcadu waa alle waawda jamaaciga jamaacadaana waxay u sheegayaan waxaa weeyaan qof weyn marka lala khidaabayo jamaaca waxaa lagula khidaabaa marka damiiru ljamci saa darteed marka rabbi irjicuuni alla unbay ka wadaane haddana marka yacni inaa naxnu oo kala wahay qaarna waxay yidhaahdeen qaala rabbi waa istiqaaha waay rabbiyow ayb irjicuuni malaa-igtii bay marka waxay leeyiin war neceliya idinkuna ayb qaala wuxuu haddii marka mowdka markuu ku yimaado qaala wuxuu yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow irjicuuni iceliya oo hala iceliyo dib adduunyadii hala iigu celiyo lacallii acmalu lacallii lacalladu waa tacliiliyo waayo likay acmala saan u sameeyo saalixan camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan fii maa kii dhexdiisa taragtu aan ka tegay wixii aan dayacay adduunyada dhexdeeda aan ku dayacay camal wanaagsan aan ku dhex sameeya haddee dib ha la ii celiyo sidaabuu u dhahayaa kalaa waa kalimatu zajrin oo yacni arrinku sidaa ma ahan waa ka tag innahaa su-aashaasi weydiisashadaa celinta uu su-aalanayo kalimatun waa kelimad waayo kelimatun hadda marka waxaa laga wadaa waa jumlo wa kilmatun biha kalaamun qad yu-am ibnu maaligas oo ma dhihi jirin jumlo dhan ayaa kelimad lagu la dhahayaa oo maalan waxaad leedahay yacni muxaada waxaan tegay hebel khudbadiisii baan tegay fa qaala kalimatan wuxuu yidhi kelmad yacni aada u wanaag badan qaala kalimatan khadiibkii kelmad buu yidhi waxaad leedahay laa ilaha ila allahu kalimatun waaye kalimatun hadda kama wadid waa waa waa isimka hal hal isim waaye lagama wado hal xaraf waayena lagama wado hal ficil waayena lagama wadee macnuhu waxay tahay kelima bimacnaa waa jumlo oo adiga yani luqada carabiga marka waa lagu isticmaalaa fulaan meeshaas buu tegay qaala kalimatan kelmad buu markaa wuxuu yidhi baliiqatan aada u xeel dheer buu yiri ayaa la dhahaya kelimadna de waxa uu sheegayna waa jumal fara badan hadda ninkani fiiri marka hadalka uu dhahayo lacallii acmalu saalixan fima rabbi irjicuuni lacallii acmalu saalixan fima taraktu intaasba waa ju waa jumlooyin haddana kalimatun baa laga cabiray inahaa iyadu su-aashaasi kalimatun waa kelmad waayo waa yacni oraah huwa isagu qaa'iluhaa midka midkeeda yiri uu yahay isagaa yiri maxaa laga wadaa waa hadalaad iska tiri waayo macnaha oo aan waxba wax ku ool aan lahayn soomaaliga laftiisa waa loo isticmaalaa waxaasi ninkii saas ah sidaa inta qofku markuu cudur daarto ama uu hadal yidhaahdo war warkaas adaa iska yiri baad leedahay nacam adaa iska yiri yani warkaa wax kasoo qaad male wax laga ictibaarinayana ma leh waayo macnuhu marka kalaa inahaa kalimatun huwa isagu waa kelimad huwa isagu qaa'iluhaa qaa'ilkeeda iyo midkeeda yidhi isagu un uu yahay wa min waraa'ihim hortoodana barzakhun teed ayaa ah barzakhaasi laba macnoba waa lagu macneeyaayo waxaa ka horeeya barzakh adduunka iyo aakhirada u dhexeeya barzakhuna waa halkee waa nolosha qabriga lagu qaadanayo nolosha qabriga lagu qaadanayaa nimankan haysatee dib loo noqon maayo adduunyo in dib loogu laabtaa ma dhacayso inta laga soo saarayana teed iyo barzakh kale oo adduun iyo aakhiro u kala dhexeeyay ku jiraan dadku bani aadamku marka daarihiisu waa saddex mid haddaan joognaa mid waa u soconnaa oo waxaa weeyaan waa daarulbarzakh waa qabrigii qofku waa dhimanayaa waa la duugayaa nolol kalaa imaanaysa marka oo xayaat xayaatulbarzakh la yidhaah noloshaasi marka imaa ilaa naciimin ayay aadeysaa nicmo ilaahan ka baryaynaa imaa waxay noqonaysaa ilaa jaxiim xaalad xun oo cadaab iyo dhib un qofkii inuu ku jiro ilaa marka ilaahay adduunyada ou baabi-iyo u dhammeeyo buunkii baa la yeerinaa fa-idaa nufiqa fi suuri waa soo socotaa marka buunkaasi markuu yeero haddana waxaa la aadayaa daar kale daartaa waa iyo daarulqaraar waa daar aan mar dambe laga guuraynin oon meelna looga soconin marka innaga dhan marka waxaan ku soconnaa hal waddo oo hal dariiq oo dhinac un u socoto dariiq oo one way ah un baan ku soconnaayo dariiq waaxida un abis dariiqa waaxidka marka laabasho iyo noqosho iyo maleh waa socotaa waa socotaa waad dhimanaysaa waxaa kaa horeeya barzakh waa socotaa waa socotaa aakhiradii ayaa kaasii horeysa dib loo soo noqon maayo qofkii adduunyo jooga marka fursaduu haystaa ninkii adduunyo ka tegay laakiin fursaddiisi waa xirantay ilaa inuu adduunyada wax uga taga maahan hadal wanaagsan oo laga faa-iido yacni ficil fiican wax wanaagsanood ummad u qabato dib uga tagatay yaa uun ku anfacaya wax kale maayo haddii marka adduunyada ninka ugu maanta ugu taajirsan ugu xoolo badan haddii uu dhinto xoolahaasi maxay u tarayaan isaga wa waa waxba dad danbaa xoolaha isaga raaxaysanaya isaga waxba uma tarayso waxaan marka aan iskor saar saarayna ama dabaqya ha noqdaan ama gurye ha noqdaan ama maal aan meel ku kaydinayno kii ilaahay loogu dhawaadaa wax taraayo bis ka kale dad kalaad uga tagtay adigana mara cad unbaa kaa raacday ninkii marka maradaas cad marka lagu duuduubo u dadaalo oo markaa yacni nolosheedii iyo waxeedii ka fakero qofkaas unbaa un liibaanay ninkii xagga faqiir ku noqdana maal ou tacbi doonaa ma jiran ninkii aakhira faqiir ku noqdo tacab male meesha wax laguma tacbo aakhira marka haddaad rabto inaad mid wax ku haysta noqoto intaad ku tacbi kartaa allahna waafajiyo marka alla wuxuu leeyahay faidaa nufika fi الsuuri falaa ansaaba baynahum ywmaidi walaa yatasaa'aluun faidaa haddii nufika la afuufo fi suuri buunkii haddii lagu dhufto oo la afuufo falaa ansaaba nasab isugu faanid baynahum dhexdooda ma ahaanin yowma-idin maalintaa walaa yatasaa'aluuna isa su-aali maayaanna faman qofkii haqulad ay cuslaatay mawaasiinuhu waxa loo miisaamayo mawaasiintiisa fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa almuflixuuna liibaanay oo guulaystay waman qofkii khafad ay fududaatay mawaasiinuhu waxyaabaha loo miisaamayo fa ulaa-ika kuwaadaa aladiina kuwii weeyaan khasiruu waayey oo khasaaray anfusahum nafahooda kuwii khasaaray waaye fii jahannama jahanamo dhexdeeda yacni xaal ay yihiin fii jahannama jahanamo dhexdeeda yay khaaliduuna ku waarayaan talfaxu waxaa gubayso wujuuhahum wajiyaalkooda waxaa diirayso oo gubayso annaaru naar ayaa gubayso wahum iyagu kaalixuuna kuwii weji cabuusan waaye fiihaa jahanamo dhexdeeda ku weji cabuusan faruuryahooduna ay kala tageen fa idaa haddii nufiqa la afuufo ayuu alla leeyahay fi suuri buunka haddii lagu dhuftoo la afuufo falaa ansaaba marka nafqadaani tii koowaad mase waa tii labaad intaba waa la yidhi laba jeer baa ile buunka la afuufayaa mar waa lagu dhacayaa wanufiqa fi suuri fasaciqa man fi الsamaawaati waman fi اlardi ila man shaء allahu huma nufika fiihi ukraa faidaa hum qiyaamu yanduruun faidaa marka tani markaan aan lays aqoonsanaynin mad midda hore miya mase midda dambe ibnu mascuud midda dambe waaye buu leeyahay faidaa haddii nufiqa la afuufo fi suuri buunkii falaa ansaaba isnasab isugu faanid beynahum dhexdooda ma ahaanin ee macnuhu maahan falaa ansaaba nasab ma jira ma laga wado xagga dadku wax waa isku yihiin dabcan wax waa isku noqonayaan leanna ilaahay muxuu yihi yowma yafiru lmar-u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi iyadoo aakhiro la joogaa waa walaalo wiil xaas la dhahayaa nacam haddii marka nasabba ounan jirin lama dheheen sidaas nacam ee falaa ansaabadan laba macnaa ku jiro macna waxay tahay nasab maalintaa laysugu faanfaanayaa ma jiro adduunku waa layskugu faanaa soo maa xagga male macnaha labaad falaa ansaaba baynahum waxay tahay dadka nasab inay wax iskugu qabtaan ma jirto wa lan tanfacakum arxaamukum walaa awlaadukum idin anfici mayso riximkiina ilmihiina yowma alqiyaamati hee yafsilu baynakum waaba la idinkala soocaya ama qofku wuxuu isleeyahay war aabbaha armuu ku qabsadaa xaq ou kugu lahaa oodan siinin armu maanta kugu dhagaa ayuu qofkii isdhahayaa nacam marka dadkii dad isugu dhowaa hadday isleeyihiin warkani yacni ka wareeganayo sababta uga wareeganayana ay tahay iyownan daalac kuusoo raacanin ay tahay marka de dadku waa kala tegayaan waa kala ordayaan xadiidka nebiguna waxoogaa man bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ninkii camalkiisa gadaal u dhigo nasabkiisa masoo hore uma soo dhigaya reer hebelaan ahay ee kaasaan ahay hore kuusoo dhigi mayso hadday dad usoo dhigayso horeyna dee abujahalba naartou ku jiraa abulahab oo nebiga adeerkiis ah naarow ku jiraa abu aalib nebiga naarta waa kasoo bixin waayey meel oo wuxuu uga jiraa daxdaax ahoo inta uu u qabtay waxay noqotay oo u taray meel moola inuusan gelinoo xoogaa meel laba dhimbil in looga dhejiyo lugaha hoostooda madaxa uu la karkara markaan marka fiiri marka nasabku marka isaga wax ma keenaayo camalkaa wax keenaayo iyo tawfiiqda rabbi subxaanahu watacaala walaa yata falaa ansaaba nasab sheegasho beynahum dhexdooda ma ahaanin yowma-idin maalintaa walaa yatasaa'aluuna isa su-aali maayaan wax isweydiin maayaan aayaddu soo maahayn wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun haddana wax isma weydiinayaan baa la dhahaya ibnu cabaas wuxuu yidhi waa laba waqti laba xaaladay kala tahay maraan waxba la isweydiinaynin marna dadku waa waxbay isweydiinayaan waa awqaad marka un kala duduwan waay marka ibnu cabaas isaga wuxuu yihi ana lilqiyaamati axwaala wamawaaqina fafii mowdinin yashtadu calayhim اlkhawf mar cabsidaa ku daran isweydiin maayaan oo marka cabsidii baa waxay ka shuq amarka weynaantiisaa su-aal ka shuqlinayo mowdin kalena waxbay isa su-aalayaano waa ka fududahay intaan waa laba xaalad marka aakhiradii baa laba mowd yani mawaatin iyo meelo meelo kala gaargaar ah ah ah faman haqulat qofkay cuslaatay mawaasiinuhu mawaasiintiisa waxaa loo miisaamayo qofkay cuslaadeen fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyago unba almuflixuuna kuwa liibaanay ah waman qofkii khafad ay fududaatay mawaasiinuhu waxyaabaha loo miisaamayo miisaanyaalkiisa fa ulaa-ika kuwaadaa aladiina kuwii weeyaan khasiruu anfusahum naftoodii khasaaray nafahoodii bay khasaareen de naf in la khasaaro wax ka daran maa jiro yani dabcan de diin in la khasaaraa daran hadda laakiin waxaa laga hadlayaa bani aadamku marka ay timaado wax uu ka xanuunsanayo naftaa u horeyso maal iyo wax kale gadaala loo dhigaa oo hadda markaad adigu meel khatar ah markaad gasho oo allow ibixi markay gaarto nafta iyo maalka tee kow aada fiirinaysaana war maal waxba igama gelina horta nafta ii badbaadi waayo kuwaani marka naftii bay waayeen la badbaadsanayay fi ja khaaliduuna kuwii waaraya waa hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waa fii jahanama jahanama dhexdeeda talfaxu way gubaysaa wujuuhahum wejiyaalkooda waxaa gubaya annaaru naar ayaa gubayso wahum iyagu kaalixuuna kuwii weji tuban waayo fiiha naarta dhexdeeda kaalixuuna marka waa weji cabuusan yihiin waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray mandar aad fadiic u ah oo xadiid tirmidi uu warinayana uu sheegayo oo wuxuu leeyahay xadiid abi saciidin alkhudri waaye wahum fiiha kaalixuuna qaala wuxuu yidhi tashwiihi naaru naartaa gubayso oo solayso fataqlisu way fujinaysaa shafatahu lculyaa bushintiisa kore ayay jiidaysaa xataa tabluqa ilaa ay gaarto wasata ra'sihi madaxiisa bartankiisa faruurtan kore ayaa madaxa bartankiisa la gaarsiinaya inta la jiido ayay madaxa bartankiisa gaar ayay gaaraysaa watastarkii way laalaadsamaysaa shafatuhu suflaa bushintiisa hoose xataa tadriba suratahu ilaa ay xuduntiisa marka ay ay taabato ay gaarto oo markaa fataqlisu shafatuhu lculyaa kor bay aadaysaa bushintiisa kore ilaa madaxa bartankiisa midda hoosena waa laalaadsamaysaa ilaa ay gaarto xuduntiisa maxaa soo baxaya marka haddii faruurta hoosena halkaas xudunta la geeyay midda korena lagu xiro madaxa korkiisa ilkihii baa banaanka imaanayso waa mandar foolxumo badan marka mandarkaa marka saa u foosha xun ayaa ku dhacaya meeshaas marka kalxigu marka sidaas waa kuluuxu saas waa wahum fiiha kaalixuuna alkuluuxu waxaa weeyaan qofku marka bushimihiisa inta la kala ay kala qaadmaan ilkuhu un marka ay soo baxaan marka qaar waxay ku miaala waxay ku mihaaliyaan ariga oo kale marka inta la qalo oo kale ee wixii ay kala tagaan faruurihiisu intay kala qaadmaan ilkihii marka un ay soo taagan yihiin xaalkoodu marku sidaas oo kale ayuu noqonayaa ayib cabdullahi bn lmubaarak isaguna can xaajib bni cumar can اlxakm bn اlأcraj qaala qaala abu hurayra yacdumu alkaafiru fi nnaari masiirata sabci layaal gaalku qiyaamaha marka naarta la geliyo waa weynaanayaa ilaa wuxuu kala tegayaa meel toddoba maal toddoba habeen loo socdo ilaahay baa marka wuxuu ka dhigayaa yacni muuqaal waxaa loo abuurayaa jirkiisa aada loo ballaarinayaa si naarta u cunto ilahan ka magan galo alam takun yuqaalu lahu marka waxaa lagu dhahayaa ala alla wuxuu ku dhahayaa alam takun miyaynan ahayn aayaatii aayaadkayga miyaynan ahaanin tutlaa in la akrinayo calaykum korkiina fa kuntum aada ahaydeen markaa tukadibuuna inaad beeninaysaan bihaa aayaadkayga inaad beeninaysaan sidaa miyaynan ahayn xaaladdu qaaluu waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow halabad waxaa naga adkaatay shiqwatunaa dhurdarsigeennii aan dhur darsannay ayaa naga qaalib noqdoo naga adkaaday wixii aada noo qortay oo in ayaan nasiib xumo nasiib xumadeenni ayaa naga qaalib noqoto naga adkaatay wa kunnaa waxaanu ahayn qowman qolo daalliina baadiyeysan baan ahayn shaqaawadii aada noo qortay baa nagu dhacday markaasaan dad baadiyeysan noqonnay rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow akhrijnaa naga bixi minha min annaari naartan xaggeeda mar u naga saar fa in cudnaa haddaan laabanno oo kufrigii iyo gaalnimadii takdiibkii u noqonno fa inaa anagu daalimuuna kuwa gardaranoo dulmi falay baan nahay markaa qaala wuxuu dhahayaa alleh iqsa-uu fogaada fiihaa fi naari naarta dhexdeeda ku fogaada walaa tukallimuunii hana ila hadlinina sababta waa maxayna innahu sha'nigu wuxuu ahaa kaana waxaa ahaa fariiq kaana waxay ahaayeen fariiqun koox min cibaadii addoommadeyda ka mid ah yaquuluuna inay dhahayeen waxay dhahayeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow aamanaa waan rumaynay faqfir dhaaf lanaa annaga noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso wa anta adiguna khayru raaximiina inta naxariisata kan ugu khayr badan baa tahay fatakhadtumuuhum markiiba waxaad ka yeelateen kuwa ood ka dhigateen sikhriyan jees jees iyo dheeldheel ayaad ka dhigateen xataa intii ansawkum ay idin hilmaansiiyeen dikrii aniga inaad icaabudaan ood ixustaan meeshaad aniga ay caabudi lahaydeen waxaad ku mashquusheen inaad mu'miniin ku jees jeestaan ayaad mashquul ku ahaydeen wa kuntum waxaad ahaydeen tadxakuuna inaad qoslaysaan minhum iyaga aada ku qoslaysaan xaggooda innii anigu jazaytu waan abaalmariyey hum iyaga alyawma maanta bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabarkoodii ay sabreen darteed ayaan ku abaalmariyey annahum iyagu hum iyagu alfaa-izuuna kuwa liibaanay inay yihiin saasaan ku abaalmariyey marka alla wuxuu leeyaha lam takun miyaynan ahayn aayatii aayaadkayga miyaysan ahayn tutlaa in la akrinaayo calaykum korkiina fa kuntum aaad aada ahaateen markaa idinku aada ahaydeen tukadibuuna inaad beeninaysaan bihaa aayaadkii soo aayaadkii ma beenin jirin qaaluu waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow halabat waxaa haalib noqday oo naga adkaaday calaynaa inaga dusheenna shiqwatunaa shiqwatunaa xarafkan sidanna waa loo akriyay shaqaawatunaana waa la akriyay xamse iyo kisaa-i shaqaawatunaa bay akriyeen shaqaawada iyo shiqwaduna labadaba waa isku macno oo waa dhur darsi ayaan darsi iyo yacni qofkan inaanu liibaaninoo inkaari ku dhacdo yani inkaartii naloo qoray iyo nasiib xumadii hore ayaa naga adkaatay un wa kunnaa waxaanu ahayn qowman qolo daalliina dhumay qolo dhumay ee baadiyeysan baan ahayn marka rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow akhrijnaa naga bixi minhaa naarta xaggeeda un naga saar mar un fa in cudnaa haddaan noqonno fa inaa anagu daalim oo aan u laabanno wixii aan awal kufrigii iyo fa inaa anagu daalimuuna kuwa dulmi falay ayaan nahay qaala wuxuu dhahayaa alle waa la quusinayaa marka iqsa uu fogaada fiihaa fi naari naarta dhexdeeda ku fogaada walaa tukallimuuni hana ilaa hadlinina sidaan markii la yiraahdo waa markay ugu quus badan yihiin xasanulbasri wuxuu yidhi huwa aakhiru kalaamin yatakalamu bihi ahlu nnaar hadalka ugu danbeeya waa ahlu naar ay hadlayaan kana ugu danbeeya mar haddiiba alla uu yidhi iqsa-uu fiiha walaa tukallimuuni marka lagu yiraa kadib ma hadlaayaan suma laa yatakalamuuna bacdahaa gadaasheed ma hadlayaan xaalku muxuu isku bedelayaa marka ila shahiiqa wazafiir hinraag iyo cabaad bes unbaa xaalkoodu noqonaya shahiiq iyo zafiir ayb lahum wayasiiru lahum waxaa u ahaanayo cuwaa-un cabaad iyo qaylo ka cuwaa'i lkilaab eeyaha qayladooda iyo ciidooda oo kale laa yafhamuuna walaa yufhimuun waxna ma fahmayaan mana fahamsiin karaan cidna waxba cabdullaahi bnu camr bn alcaas waxaa laga wariyey inuu yidhi ana ahla jahannama reer jahannama yadcuuna maalikan maalik bay u yeeranayaan khaasina naar naarta malageeda arbaciina caaman afartan bay qaylinayaan yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk falaa yujiibuhum u jawaabi maayo huma yaquulu wuxuu dhahayaa inakum maakisuun halkaas baad fadhinaysaan ood nagaanaysaan huma yunaad yunaaduuna rabbahum rabbigood bay haddana u dhawaaqayaan rabbanaa akhrijnaa minha fain cudnaa fainaa daalimuun fayadacuhum waa ka tegayaa midla cumri dunyaa maratayn adduunyo intay jirtay oo laba jeer ah ayaa laga aamusnaanayaa huma yaruddu calayhim dabadeed marka waa u jawaabaya ikhsa-uu fiiha walaa tukallimuun ayuu dhahayaa markaa waxa uu yidhi qoomku marka kelmadtaa uga daran ma jirto kelmadooduna waxay noqonaysaa zafiir iyo shahiiq un qaala wuxuu dhahaya wuxuu yidhi alle iksa-u fogaada fiiha fi naari naarta dhexdeeda ku fogaada walaa tukalimuuni hayla hadlinina inahu jumladan marka inada tacliiliya waay usuululfiqiga marka la joogo cilada iyo marka laga hadlayo cilada iyo baabkeeda iyo marka la joogo inada xarafkaas ina jumlada uu ku jiro waxau noqdaa marka waa tacliil iyo cila cilaa laga faa'iideystaa ayb marka sababka ay naarta ku galeen iyo waxa loo fogeynayaa waxay tahay iyo iyo in sidan waxaa sidan loo dhahayo loogu jees jeesayo iyaga adduunyada waxay kusoo jees jeeseen dad aan waxba ka galabsanin oo mu'miniina mu'miniina bay ayay ku jees jeeseen marka jees jeeskoodii adduunyadaa wuxuu cillo iyo sabab u noqday in aakhiro lagu jees jeeso iyaga marka jumladan inadu marka waa tacliil baa laga faa'iideysana inahu damiirkuna marka waa damiiru sha'ni inahu shanigu wuxuu ahaa inahu sha'ni kaana fariiqun koox waxay ahaayeen fariiqa oo kooxda oo min cibaadii addoomadayda ka mid ah yaquuluuna inay dhahayeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw aamanaa waan rumaynay faqfir dhaaf lanaa annaga noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso wa anta adigu khayru raaximiina inta naxariisata kan ugu khayr badan baa tahay fatakhadtumuuhum waxaad ka dhigateen kuwaasi sikhriyan jees jees sikhriyan iyo sukhriyanba waa la akriya waana isku macno culimada qaarna siyaaba yaryar bay u kala duwaan xataa intii ansawkum ay idin hilmaansiiyeen dikrii aniga xuskayga yani in aniga xustaan waxaa idin ilowsiiyey kuwaa intaad ku jees jeesayseen marka bani aadamka intaadan qof qof waqti ku dhuminin wax ka sheegiis iyo ku jees jeeskiis inta aadan waqti ku dhuminin waxaa ku dadaasha adig isku dadaal qiyaama markii la tago daqiiqadii aada dhumisay shiddo iyo dhib unbay kuula joogtaa iyo shalay marka alla wuxuu leeyahay aniga inaad ixustaan oo dikrigaygiiba waxaa idin ilowsiiya saad mu'miniin wax uga sheegayseen yani shaqada iyo gaalada iyo dadka u adeego waxay ku jiraan waa noocaas u waqti waaa waqti baa lagu dhumiyey maal baa lagu dhumiyey naf baa lagu dhumiyey intaa maxaa waaye ilaahay iftiinkiisa in la baktiyeyo oo la demiyo yuriiduuna an yudfiuu nuura allahi biafwaahihim haddana waxaa ugu daran qof magaca muslimka ah islaamnimadii marka sheeganayo haddana in mabda' kastoo ay la imaadaan oo ay diinta ilaahay ku caynayaan ama ay ku durayaan inuu qalabka u qaado mid markaa yacni muslim baan ahay dhahaya aniga nacam shay kasta oo ay diinta ku duraan qaar baa marka yacnii u qaadayo dhahaya waa sax waay waa saxsan yihiin maxaa laga rabaa allahu mustacaan ilaahay naartiisa isagaa xigmada u samaystay laakiin dadka mu'miniinta waxaa laga rabaa inaynan dadkaas aynan ku sirmin ay u ogaadaan inay yihiin munaafiqiin uurka gaalayaal ah oo markaa yacnii ficilkooda xun iyo hadalkooda xun baana bannaanka keenaya wa kuntum waxaad ahaydeen tadxakuuna inaad ku jees jeesaysaan minhum iyaga xaggooda inii anigu jazaytu waan abaalmariyey hum iyaga alyawma maanta bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabarkoodii ay sabreen darteed waxaan ku abaalmariyey anahum iyagu hum iyagu alfaa-izuuna kuwii liibaanay inay yihiin qaala kam labidtum fi lardi cadada siniin qaala wuxuu yidhi alleh kam imisaad labidtum nagaateen fi lardi dhulka korkiisa imisaad nagaateen cadada siniina tira yacni sanadaha tiradooda marka fil ardi waxay ku tacalluqeen labithtum cadada siniinana marka waxaa weeyaan waxaa nasbinayso kamtaasi waana masdar yacni tamyiiz ahaan bay u nasbinaysaa kamta waata tamyiizka lagu dhex sheegi jiray kam cabdan malagta iyo ayb saas oo kale ka dhigan tahay qaalana waa la akriyey xarafkan qulna waa la akriyey qul marka haddii la yidhaaha xamse iyo akriye qul dheh waayo gaaladii baa marka la amrayaa iyagu inay saa dhahaan qaala wuxuu yidhi kam imisaad labit malaa-igtii baa saa lagu leeyay qaala wuxuu yidhi kam imisaad labithtum nagaateen ayb meeshaas marka qaala wuxuu yidhi alle kam imisaa labistum aan nagaateen fi lardi dhulka korkiisa imisaad ku nagaateen adduunyadii weeyaane cadada siniina sanado tirado tiradood ah sanada sanadada tiradooda imisaad dhulka ku nagaateen sidaabuu alla yidhi haddii qul la yidhaahdana quuluu ayuha alkaafiruun gaalayahow dhaha waay qaaluu waxay yidhaahdeen labithnaa waa nagaanay yowman maalin ow amase bacda yowmin maalin qaarkeed baa nagaanay way hilmaameen marka muddadii ay adduunyada ku jireen sababta maxay u iloobeen shiddada haysatay la iloobeen darteed fas-al weydii alcaadiina kuwa xisaabayay malaa'igtii tirinaye tirinayeen bal su-aal qaaluu waxay yidhaahdeen labithnaa waa nagaanay yowman maalin ow amase bacda yowmin maalin barkeed maalin qaarkeed fas'al su-aal allow alcaadiina alcaadiina kuwii tirinayay xisaabayay malaa-igtii bal kuwaa weydii qaala wuxuu yidhi alle in labidtum maa labidtum ma aydnan nagaanin idinku adduunka ilaa qaliilan wax yar unbaad adduunyadii nagaateen low annakum idinku haddii kuntum aad ahay aada ahaan lahaydeen taclamuuna inaad garanaysaan haddaad wax garanaysaan wax yar baadba adduunkiiba joogteen ana adduunyadu marba hadday dhammaatay wax yar waayo inta la joogayaana ma badna weliba ummaddan da cumrigeeda aada buuba usii kooban yahay haddana ninka ugu badan marka boqol ba la gaarsiiyey boqol maxay tahay wax badan lama aha isagana lama aha qofku laftiisana marka adiga laftaada cumrigaaga socdo socdo yacni waxaad u haysataa marka wax yar buu kula yahay waana yar yahay waana sidaa sidaana waaba yahayba afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabatan waanakum ilayna laa turjacuun afaxasibtum miyaad u malayseen oo miyaad u moodeen anamaa khalaqnaakum inaan anamaa khalaqnaa inaanu abuurnay kum idinka idin abuurnay cabatan caabitiina inagoo xaalaan dheeldheelayni sidaa miyaad u malayseen waanakum idinku laa turjacuuna inaan la idin celinaynin ilayna xaggeenna aan naloo aan la idin celinaynin sidaa miyaad u malayseen afaxasibtum miyaad u malayseen oo u moodeen anamaa khalaqnaakum waxaan idiin abuurnay cabatan anamaa khalaqnaa inaan idin abuurnay kum idinka aan idin abuurnay cabatan inagoo dheeldheelayna inaan idin idin abuurnay miyaad u malaynayseen cabatan marka caabitiina xaale in lagu nasbiyaana waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan mafcuulu lahu in laga dhigo waxaad u malaynaysaan inaan idin abuurnay cabatan liajli cabatin dheeldheel darteed inaan idin abuurnay ama in laga dhiga marka cabatan masdar ahaan in loo nasbiyo oo la yidhaha markaa nacbathu cabatan ama tacbathuuna cabatan wa anakum idinkuma waxaad u malayseen laa turjacuuna inaan la idin celinaynin ilayna xaggana xaggeenna fatacaala allahu allah sareeyo almeliku boqorka allihii boqorka ahaa alxaqu ee dhabta ahayo jiritaankiisa iyo cibaadadiisuba ay dhabta ahayd allahabaa sareeyo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga ma ahane rabulcarshi carshiga rabbigiisa carshigiiday alkariimi wanaagsanaa alkariim haddii lagu tilmaamayo dad dad ama bani aadam lagu tilmaamayo amaba alla marka lagu tilmaamayo kariim la dhahayo waa deeq badane marka laakiin jamaadaad shay aan noolayn marka laga tilmaamayo kariim lagu sheegayo maxaa laga wadaa xusni qurux marka hadda alkariimi carshigaa la sifeynayaa carshigii day alkariimi quruxda badnaa waay macnuhu ayb waman qofkii yadcuu caabudo oo tuugo macallaahi allala jirkiisa ilaahan macbuud tuugo macbuudka oo aakhara kale kaa oo laa burhaana wax xujaa lahu isagoo aanay usugnaanin bihi isaga cibaadadiisa aynan ugu sugnaanin wax xujo ah fa inamaa wax kale maahane xisaabuhu xisaabkiisu cinda rabbihi rabbigii agtiisa u ahaaday inahu shanigu wuxuu yahay laa yuflixu ma liibaano alkaafiruuna gaaladu ma liibaanaan mantu marka waa shardiya fa inamaa xisaabuhuna waa jawaabteeda ayb jumlada laa burhaanana waa sifo waa nacti macnuhuna marka wuxuu noqonayaa waman qofkii yadcu tuugo oo baryo macallaahi alla la jirkiisa ilaahan macbuud yacni alla la caabudo oo la tuugo macbuud aakhara kale kaas oo laa burhaana wax xujaa lahu isaga aanay ugu sugnaanin bihi isaga cibaadadiisa marka laa burhaana lahu bihi mafhuumulmukhaalafo maa laga dhalin karaa oo macnuhuma wuxuu noqonayaa qofkii isaga xujo u haysto inuu ilaahay keyrkii caabudo waa u bannaan tahay inuu ilaahay keyrkiis caabudo maa laga wadaa maya maya lianna in xujo loo haysto cibaadatu gayrillahi in xujo loo haysto ayaaba mustaxiil ah saa darteed marka mafhuumu iyaga ayaa uun laga hadlayaayo nimankan niman uun dood lasoo aftaagaya waayo wax xujo aan haysanin baa laga wadaa maahane shirki baa xujo loo haysa karaa macnuhu ma aha fa inamaa wax kale maahane xisaabuhu xisaabtiisa cinda rabbihi rabbigii agtiisa unbay ahaaneysaa oo yacni xisaabtiisa rabbi agtiisay ahaaneysaa oo ilaahay baa marka ku ciqaabaya oo kula xisaabtamaya arrintaa inahu shaniga dhabta ah waxa uu yahay laa yuflixu ma liibaanayo alkaafiruuna gaaladu ma liibaanayaan marka hadda falaax xaggee ku arkayaa qof naar ku waarayo aakhirana marka ilaahay ikhsa-u fiiha walaa tukalimuuni u dhahayo adduunyadiina liibaan kuma haystaanoo way ka dhib iyo walwal iyo walbahaar badan yihiin qofka muslimkee rabbi yacni cibaadadiisa u taagan ayb marka waxaa nasiib darra a dadka qaarkood waxyaabaha ay ku hadlayaan oo gaaladii falaax iyo liibaan iyo ku sheegayaan oo dhahayaan waa kuwaas naga fiican waa kuwaas naga caqliga badan waa kuwaas yacni barwaaqadaas haysto ilaa qaarkood ay leeyihiin waa kuwaas khayrka badan bay leeyihiin oo aan islaam iyo la maqashii karin dad idaacadaha qaar ka hadlayo oo laleeyahay aqoon-yahano waaye ilaahan ku dhaartaye yacni waxa ay ku hadlayaan waxaad is leedahay warkani walba mau gaalnimada toos u sheegtaba sidaas baaba yani yaa dhaantee intuu dadka qaldi lahaa yani qaababka yani dadka qaarkood waxyaabaha ay ku hadlayaan siday u u waaweyn tahay u waaweyn yihiin oo ay aada ugu daran yihiin ayb nin baa marka wuxuu yidhi caasimadahaasi caasim gaalada caasimadahooda qaar ka mid a dhibaatooyin ay wax ka dhacay buu rabaa inuu ka hadlo markaasu wuxuu leeyahay sidan inay ahaato caasimatu sharaf sharaf caasimadeed iyo khayrka caasimadiis iyo in sidaa maanta ay u ekaato ama sidaa loola dhaqmo aad iyo aadaan uga xumahay buu leeyahay hadda waa dad marka cawaasim nebi maxamed lagu caynaya way naam caasimadii nebi maxamed lagu caayeyba wuxuu leeyahay caasimatu sharaf kaas eesh marka maxaa lagu tirinaa waxaas oo kale marka lala yaabi maayo qur-aanku markuu munaafiqiin ka hadlo iyo lala yaabi maayo khilaafada islaamku ku jees-jeesaa haddana nacam markaasuu wuxuu leeyay dadkan waxaa madax maray qofka aada adiga ka hadlayso waa qaldanaa karaa qaladkiisana waa mu qofku waa la muuji karaa n hadda yacni ummado u kala garsoori maayo laakiin waxaan ka hadlayaa waxay tahay khilaafadii islaamka dhan uu kala kor dhacay marka cay iyo ceeb dadkani wax aan suuragal ahayn oo lagu dhibaatooday oon khayr lahayn ayay ka daba ordayaan buu leeyahay oo khilaafo khilaafa madax martay buu dhahayaa nacam wuxuu ka dhigayaa marka mabda-an diin markaasu atatoorka iyo ammaana nacam yaan taariikhda aqoonin oo mustafa atatoorka loo ammaanayaa nacam marka mushkiladu waxay tahay waxyaabaha dadka qaarkood ku waramayaan ama ay ku hadlayaan ayaa waxyaabo aad iyo aada u waaweyn ah waxayna la gaartay iyagu inay yidhaahdaan laa falaaxa ilaa dariiqa gaalada ku joogta maahane liibaan kale ma jirtay leeyihin nacam ummaddii marka muslimiintii qiblo waxaa looga soo dhigayaa marka xaggaas nacam ma isceebsanayo wuxuu leeyahay mabaadi aan dadku aynan rabin ummadda muslimiintau ka hadlaa dhibka haysto mabaadi aynan shuqul ku lahayn baa korka looga keenay uu leeyahay waa maxay khilaafo waayuu ku leeyahay mabaadida aysa shuqulka ku lahayn kuwa kale ma sheegaayo ee lagu yacni dhaqaalihii iyo siyaasaddii iyo amnigii iyo yacni kayaankii iyo jiritaankii wixii dhammaabaa loo meerinaya nacam taa ka laga hadli maayo nacam wax ka korkeenid uma arko ka korkeenid wuxuu u arkaa marka oo keliya marka yacni la yidhaahdo khilaafo ama wax lamida ama qof muslima un si un ugu hadlo nacam ayb macnuhuna de qof kastoo muslima wuxuu sameynayo waa toosan yihiin ma aha nacam dad badan oo muslimiina dariiqa ay iyaga laftooda khilaafada inay ku keenaan ay rabaan ayaa dariiq qaldan ah sidiisaba nacam kaas marka si islaam ahaana loo saxa nacam laakiin maahan in la yidhaahdo asalka khilaafada iyo asalka diinta yacni islaamkanba ka qaldannahay in la yidhaha ma nacam ninkii muslima ee qaldan islaamnimada in lagu saxo waay nacam maahan mabaadi ajnebi naga aho dhaqan aanaan ulahayn oo diin aanaan ulahayn in lagu saxo inuu sidaa yidhaha nacam dadka marka muslimiinta wax caqliga ka dhammaaday in laga dhiga maaha marka alla waxaa un hadda ayadan inahu laa yuflixu lkaafiruun sidaa alla dhahaya waay marka qofka muslimka saasuu rumaysan yahay falaax adduun iyo aakhira midna uma yaalo gaalo qof ilaahay ku kufriyey liibaan ma haysto waqul rabi ikfir warxam waanta khayru raaximiin waqul dheh rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir dhaaf oo dembi yacni dhaaf warxam naxariiso wa anta adigu khayru raaximiina inta naxariisata ka ugu khayr badan baa tahay waqul waxaa tiraa rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir dhaaf marka maadaama kuwii hore dadkii mu'miniinta ahayoo rabbanaa ah dhahayay faqfir lanaa ilaahu noo dembi dhaaf kuwii sidaa dhahayay inay toosan yihiin ayaa alla uu tilmaamayaa faqfir lanaa warxamnaa wa anta khayru raaximiin inay dad toosan toosan ay ahaayeen buu alla tilmaamayaayo nebigiisuu leeyahay ikfir dheh ayb waqul dheh rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir dhaaf dembiga dhaaf warxam naxariiso wa anta adigu khayru raaximiin inta naxariisato kan ugu khayr badan baa tahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed